muddooyinkii lasoo dhaafay darawallada kaxeeya gadiidka isaga kala goosha gobolka mudug iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya ayaa wajahaya isbaarooyin ay waddada dhigteen maleeshiyaad hubaysan iyo burburka waddooyinka waxa ay tilmaameen in cabsida ugu badan ay la kulmaan xilliyada habeenkii ah oo aysan socon karin wixii ka dambeeya laba saac oo habeennimo dhulka ugu halista badanna uu yahay kan uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland wadooyinka caqabadaha kala kumaanaado tan dowladaan bilaan marka lasoo galo xoogaa amni darra un baa ka jidho habeenkii aan la soo geli karin laba saac meeshay kugu dhacda habeennimo iska seexaan sitaa guushaa iska dhigatid habeenkii unbay dhibka taagan tahay habeenkii qofka daroolka uu baqayo uu leeyahay amaalku dilaa oo dee qof cabsan bay leedahay qof qoriskuta dee markaa soo geshid midab kalsoonidaa soo geshidba ninkas qorigaa u laalaasan annagu gaadiley baanu nahay waxaanu ka shaqaynaa waddooyinka dheerdheer oo ku aadan galdogob iyo bursaarax waana dhaafnaa ilaa iyo intaanu gaarno waddooyin kadib badan baa lagu qabaa markaanu ka hadalno caqabadaha jira waddooyin baa la sameeyey laba waddo oo la dhigay dhagax dhagaxi la dhigay wuxuu kala tegey wax allaala wixii macaayad ahay oo ku jiro taarika qaban jiray way ka dhammaadeen waxaa soo haray wax baabuurka u daran oo birtana furfurhaya taarikana dhammaynaya goobaha ay joogaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu shisheeyuhu ka hirgeliyey dalka soomaaliya ayaa waxaa dhibaatooyin kala duwan ay ku wajahayaan guud ahaan bulshada gaar ahaan gaadiidleyda ka shaqaysata goobahaasi ay ku sugan yihiin kuwaas oo ka cabanaya isbaarooyinka ay dhigteen askartaasi tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay gaadiid badan ku xaniban yihiin deegaan lagu magacaabo galgalata ee dhaca duleedka magaalada muqdisho kuwaas oo ay halkaasi ku xanibeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo ugu horeeyo macalin mahdi oo ah taliyaha booliska dowladda federaalk ee gobolka banaadir